إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wasiirka gaashaandhigga dowladda yugandha ayaa ku baaqay in ciidankooda laga saaro soomaaliya isagoo maraykanka iyo yahuudda ku eedeeyey inay ka gaabiyeen duulaanka soomaaliya saraakiil reer galbeed ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgallo hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya mido ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in looga guulaystay dagaalkooda ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu dambeeyey kii looga qabsaday moqokori beesha isaaq ayaa qabiilka jareerweyne u caafisay diyada boqol neef oo geel ah kadib munaasabada ka dhacday gobolka jubbada dhexe warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa soo kordhisay barnaamij aan ugu magacdarnay islaamka iyo bulshada warka dibaddane waxaad ku dhagaysan doontaan diyaarad militari ayaa ku burburtay gudaha waddanka hindiya dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم
waxaan kaga hadlaynaa xalaqaadka soo socdaba ee makaarim alakhlaaq mase xusnulkhuluq baan kaga hadlaynaa ee qofka markuu kuu weji furan yahay wejigiisa ku deeqah laakiin haddii wejiga kugu soo horreeyaba oo balaayi ka muuqato wax kasta oo uu sameeyaba wejigiisaaba ku deeqayninba waa in lagu dadaalo runta qiimaheeda gaalnimadii iyo nifaaqa astaantooda waxaa weye waa been ilaahay cafiskiisa dadka doonaya iyagana dadka ha caafiyeeno ha iska saamaxeeno adigoo oddoon ah khaladkaadiyo gefkaagu uu badan yahay alla waxaa rabtaa ceebtaada inuu asturo adna oddoomaha iska cafi markaasay weydiisay xaajada rasuulku waxay ahayd markaasaan ku yidhi sir bay ahayd markaasa waxay tidhi sirta rasuulka ha faafinin qofna ha uu sheegin qofka waddada fadhiisanaya hadduu fadhiisto inuusan fadhiisanin baa fiican halkaa waddada dhexdeed laakiin hadduu fadhiisto maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa araggii inuu laabo
والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم waa silsilad ciwaankeedu yahay makaarimul akhlaaq oo uu soo jeedinayo sheekh maxamed garaar jimco weliba ayaad ku dhegaysan doontaan wararka subax duhur iyo fiidnimo waxaana ka qayb qaadan doona dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan insha allah
عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم waa shan iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan wasiirka gaashaandhigga dowladda yuganda ayaa ku baaqay in ciidankooda laga soo saaro soomaaliya isagoo maraykanka iyo yahuudda ku eedeeyay inay ka gaabiyeen duulaanka soomaaliya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxa ay dowladda yuganda sheegtay inay ciidankeeda kala bixi doonto dalka haddii uu isbeddel ku yimaado siyaasadda maraykanka ee duulaanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda jenaraal muhusi kaynarugaba ayaa ku baaqay in gebi ahaanba ciidankooda laga saaro dalka soomaaliya lana soo afjaro duulaanka shisheeye ay xukuumadda kambaala ka wada dalkan war qoraal ah oo uu ku soo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu wasiirku ka codsaday aabihiis sidoo kalena ah baadiriga maamula dalkaas ee yuweri musafani inuu tixgeliyo codsigiisa islamarkaana uu ciidanka uganda ka soo saaro soomaaliya kuwaas oo ku dhowaad labaatan sano duulaan ku jooga dalkan dhacabariga afrika warka ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda islamarkaana si aad ah ugu baahiyay warbaahinta ayaa waxa uu jenaraal muhuusi sidoo kale ku sheegay in wadamada reer galbeedka ee uu maraykanku ugu horeeyo iyo yahuudda uu ugu yeeray walaalahooda dhabta ah ay ka gaabiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda oo soo xiganaysa falanqeeyayaal xagga amniga ah ayaa waxa ay shaacisay in qayladhaanta ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga ee uganda ay ka turjumayso quusta ka dhalatay fashilka uu ku soo dhammaaday duulaanka muddada dheer socda ay shisheeyuhu kaga jiraan soomaaliya waxa ay geesta kala xuseen in walaacan uu muujiyey wasiirka ay suuragal tahay inuu salka ku hayo niyad jabka iyo rajoxumada ka dhalatay xaaladda hubanti la-aanta ah ee uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero owsom iyo xaaladda taagdarrida ah ee ay wajahayaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay si ba-an loogu xasuuqay koonfurta soomaaliya lagana qabsaday magaalooyin muhiim ah dowladda uganda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay martigelisay khasaare culus oo naf iyo maalba leh kaasoo ay ka dhaxashay duulaanka ay kaga jirta soomaaliya waxaana howlgallo dhacay muddooyinkii u dambeeyey looga dilay tobannaan askari iyadoo sidoo kale ay ka burbureen laba diyaaradood oo nooca helikobterta loo yaqaano kuwaas oo mid ka mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo rideen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgallo hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ah ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay loogu beegsaday saraakiil reer galbeed ah oo howlo tababaro ah ka waday xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho sheekh abuu muscab oo shir jaraa-id u qabtay warbaahinta ayaa ugu horeyn ka warbixiyey hadafka rasmiga ah ee camaliyadda istijaadiyada waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allah fadligiis dhacday afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab oo hadalkiisa sii wata ayaa markan wuxuu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay camaliyadda camaliyadda istishaadiga ah waxay allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahadda maanta u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambayntii wuxuu fariin u diray shisheeyaha reer galbeedka ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna ugu goodiyey in ay wajihi doonaan howlgallo si gaar ah iyaga u beegsanaya gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii shalay ayay ahayd markii naftii hore ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gudaha u galay xerada jaalasiyaad xili ay kormeer ku joogeen saraakiil reer galbeed ah waxaana camaliyadaani jugteeda laga maqlay qeybo ka mid ah muqdisho ay dhalisay kala shaki xoogan oo soo kala dhex galay dowladda federaalka mido ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in looga guulaystay dagaalkooda ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu dambeeyey kii looga qabsaday moqokori cali aadan xasan ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa si cad u qirin in loogu guulaystay dagaalkii ay dowladda federaalka kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali jeete ayaa sheegay in guuldaradii ugu dambeysay ay ka dhacday degmada muuqokori halkaas oo ciidamada dowladda federaalka laga saaray kadib markii weerar culus ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu cali jeete xusay in guuldarooyinkaas ay sabab u tahay qorsho xume ayna si buuxda u qirayaan in loogu guulaystay dagaalkii ugu dambeeyey ee degmada muuqokori horta guuldaradu waa macallin ogow qaladku waa macallin in wax laga barto waaye waxbaanu ka baranay haddii qorsho xuma dhacay ay dhacday qorsho xumo waan qiraynaa qorsho xumaa dhacday waan ku celinaynaa qorsho xumaa dhacday qirashada cali jeete ayaa timid iyadoo mid ka mid ah taliyaashii xasan sheekh maxamuud oo hore u sheegay in dagaalka ay wadeen uu wajahay guuldarooyin iyo fahmajab ku habsaday ciidamada dowladda federaalka dadka degan muqokori ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda gacanta u hayaan degmada muqokori ee gobolka hiiraan dagaalka ka socda gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka soomaaliya ayaa u muuqda mid galay marxalad cusub taas oo muujisay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u leedahay inay la wareegto degmooyin hor leh beesha isaaq ayaa qabiilka jareerweyne u caafisay diyada boqol neef oo geel ah kadib munaasabada ka dhacday gobolka jubbada dhexe faahfaahin la xiriirta qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi munaasabadan oo ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka kala socday beelaha jareerweyne iyo isaaq oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed labadan beelood ayaa waxaa dhex yeelay diyo dhan boqol neef oo geel ah oo ay xukuntay maxkamadda shareecada islaamka laguna lahaa beesha jareerweyne oo horay u dishay wiil u dhashay qabiilka isaaq isaaq ayaa dhankooda cafiyey diyadii boqolka neef ee geela oo ay ku lahaayeen jareerweyne waxaana arrintaasi ku dhawaaqay nabadoonka beesha isaaq oo wakiil ka ahaa dadka dhiigga iska leh anigoo ah nabadoonka beesha isaaq wakiilna ka ahay owliyaa udamka oo wiilka dhintay dhalay wiilkaas ku dhintay isbitaal kadibna maxkamadda islaamiga dhaqanka shareecada islaamiga ee jubbada dhexe u xukun tagnay naloo soo xukumay boqol neef oo geel ah geelaas wiilkanaga naloogu soo xukumay waxaan isku afgaranay owliyaa udamkii iyo anugoo nabadoonkii beesha ah iyo dhalinyaradii iyo adeeradii iyo dhammaan waxaan isku afgarnay boqolkaas oo neef oo geel ah inaan cafinay anagoo ku hadlayo afka owliyaawdamka ah wakiilna ka ahay isaga ahna nabadoonka beesha isaaq waxaad ogaanaysiin geelaas boqolka neef oo geel ah oo wiilkanaga nalooga xukumay inaan cafinay dhammaan muslimiintana waxaan u baaqayaa in lis cafiyo ilaahay wuxuu leeyahay walcaafiina can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin ayaddaas ayaan qaadanay in lis cafiyo ayaan dadka ku baraarujinaya walaalaha dhanka kale waxgaradka beesha jareerweyne ayaa iyaguna aad ugu farxay arrintan
walaalayaal maanta munaasabad oo micnaha heerkeedu aad u sarreeyo oo qaali ah ayaan ka soo qayb galnay beelweynta isaaq maasha allah ayaan kulansannahay maanta walaalaheenna reer isaaq ayaana kala dhexmaray dhacdo micnaha dil ah dilkaasoo oo geystay ama sababtay wiil u dhashay beelaha jareerweyne walaalaheenna marka waxay doorbideen inay nacafiyaan wayna nacafiyeen micnaha insha allahu tacaalaa marka reer jareerweyne haddaan nahay farxaddeenna maanta lama soo koobi karo si guud ahaan micnaha muslimiinta waxaan leeyahay micnaa in la iscafiyo muslimiinta oo dhan ayaan la hadlayaa in cafiska yacnaha iyada micnaha cafis macnaha horta qofka hadduu qof laga dilo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax cafiyo koow inuu ma qaato in loo qisaaso marka beryahan dambe waxaad moodaa cafiskii aad buu u yar yahay marka walaalaha reer isaaq micnaha kudayasho wacan ayay sameeyeen haddaba qasadka islaamku ka leeyahay xuduudda ayaa ah cadaalad iyo in dadku ku kala nabadgalaan laguna dhowro nafta maalka iyo sharafta ujeeddada xuduudda uu islaamku u jideeyey ayaa culimmadu ku micnaynayaan in bulshada loo kala garqaado taas oo xal u ah danta dadka si ay u helaan nabad iyo nolol dulmi ka maran oo ay ku noolaadaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa soo kordhisay barnaamij aan ugu magacdarnay islaamka iyo bulshada haddaba muxuu soo gudbinayaa barnaamijkan maxamed cali ayaa ka warramaya waad mahadsan tahay walaalka sidaad sheegtayba warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada soo kordhisay barnaamij ciwaankiisu yahay islaamka iyo bulshada sida magaca barnaamijkaba ka muuqata waa barnaamij laba dhinac ka kooban waa islaamka iyo bulshada barnaamijku waxa uu ku dabafaylayaa dadaalada wacyigelineed ee ay warbaahinta islaamiga oo ay alfurqaan ka mid tahay wadaan laguna doonayo in lagu soo saaro bulsho islaami ah oo badqab ah kana fiyow hagardaamooyinka cadowgeedu ku doonayo inuu ku burburiyo sidaasi darteed barnaamijka islaamka iyo bulshada waa barnaamij tarbiye iyo tawjiih ah laguna qaadaa dhigayo mawaadiic xiriir la leh jawaaniibta kala duwan ee nolosha qofka muslimka ah iyadoo mar weliba lagu jaangoynayo waxay shareecada islaamku ka qabto waxa uu barnaamijku xoogga saari doonaa arrimaha xiriirka la leh mucaamalaadka iyo cilaaqaadka iyo dhaqanka toosan ee looga baahan yahay qofka muslimka ah sidaan la soconno basharka isaga ayaa isdugaalsada oo waa noole aan keligii noolaan karin sidaasi darteed dadkaas aad la noolaanayso waxaa jira waajibaadkaaga aadan iyo xuquuq ay iyagu leeyihiin sidaan la soconno islaamku waxa uu xoogga saarayaa in qofku ka soo dhalaalo waajibaadka isaga saaran xuquuqda uu leeyahayna uu alle u daayo isaga ayaana adduun iyo aakhiraba ku siinaye oo waxa ay taasi ka dhigan tahay in haddii qof kasta isagu ka soo dhalaalo waajibaadka saaran aanay jiri doonin khilaafaad bulsho oo ah waxa ugu badan ee ragaadiyey muslimiinta marka taariikhda fog iyo tan maantaba la fiiriyo marka barnaamijku jawaaniibtaas ayuu allah idankii colaajin doonaa wuxuu ka hadli doonaa arrimaha ganacsiga iyo xuduudda ay shareecada islaamku u samaysay waxa uu taaban doonaa qoysdhiska iyo waxa ay shareecada islaamku ka tiri sida ay tahay inaan u tarbiyeyno carruurta sida ay tahay inaan ula dhaqanno deriska xiriirka macalinka iyo ardayga iyo booska uu macalimku kaga jiro bulshada muslimka ah mas-uuliyadda iyo mindaarka ay shareecada islaamku ku fiirinayso jihaadka iyo ujeeddooyinka uu xaqiijinayo xaqa labada qof ee muslimka ay isku leeyihiin iyo arrimo kale dabcan waxaa barnaamijka buddhig iyo xalqo gogolxaar ah u ah sidee ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u aasaasay bulshadii madiinatulmunawara ee ka koobneyd ansaar iyo muhaajiriin oo ay xitaa ku dhex jireen munaafiqiin iyo yahuud dhagar badan oo madiine dhinac ka deganaa maxay ahaayeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si uu u dhiso bulsho muslim ah sideese toban sano kadib oo uu geeriyooday nebiga ay bulshadaasi iyadoo ishaysato ugu suura gashay in nuurka towxiidka ay ku faafiso guud ahaan dunida xalqadan ayaa noqon doonta midda koowaad ee barnaamijka waxaana allah ka rajaynaynaa inay horseed u noqoto in la helo bulsho islaami ah oo ka dhimbil qaadata bulshada madiinatulmunawara dabcan barnaamijka waxaanu ku waraysan doonnaa culimo hoggaan aqoon-yahano iyo waxgarad iyadoo shakhsiyad weliba aanu kala niqaashi doonno mowduuca aanu isleenahay wuu u dhundaloolaa qofkaas ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan martidii aanu waraysiyada la yeelanay ee aanu ka duubnay qaar ka mid a xalaqaadka barnaamijka waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkii ay geliyeen diyaarinta barnaamijka dhaganugeylkii iyo dabacsanaantii ay inoo muujiyeen waxaan allah u weydiinaynaa inuu dembigooda dhaafo maalinta qiyaamahana ka dheereeya cadaabta jahanamo barnaamijka islaamka iyo bulshada waa toddobaadle waxa uu soo geli doonaa maalin kasta oo khamiis ah saacaddu marka ay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo rogaal celiskiisuna waxaad dhegaysan doontaan isla maalintaas saacaddu marka ay tahay shanta ama koob iyo toban saac oo galabnimo insha allah waxaa naga xusuus ah inuu jiro isbeddel lagu sameeyey qayb ka mida jadwalka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa barnaamijka waxbarashada oo soo geli jiray maalinta khamiista loo wareejiyey jimcaha saacadaha kale ah shanta ama koob iyo toban saac oo galabnimo iyo sideedda ama laba saac oo fiidnimo iyadoo aanu kusoo gudbin doonno waayadana soo aadan cashiro muhiim ah oo ku saabsan barashada luuqadda carabiga sidoo kale waxaa la joojiyey barnaamijkii aqooniyo ogaal ee aad dhegaysan jirteen maalinta jimcaha ugu dambeyntiina diyaaradda militari ayaa ku burburtay gudaha waddanka hindiya dowladda hindiya ayaa galabnimadii shalay ku dhawaaqday in diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidankooda cirka ah ay burburtay xilli ay ku guda jirtay howlo tababar oo ka dhacayay waqooyi galbeed ee dalkaas ciidanka cirka ee hindiya ayaa qoraal ay soo dhigeen barta ekis ee horey loo odhan jiray twitterka ku sheegay in shilkaasi ay ku nafwaayeen laba duuliyo oo saarnaa diyaaraddaas waxaa dalka hindiya dhowaanahan ku soo batay burburka diyaaradaha militariga iyo kuwa caadiga ah iyadoo dowladdan ay caan ku tahay garab istaagga maamulka yahuudda ee xasuuqa iyo gumaadka bahalnimada ku haya falastiiniyiinta ku nool marinka goodonsan ee khaza warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu